أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon hogaamiyaha cusub ee jabhadda t b l f ayaa soo saaray amar uu xilka uga qaadayo madaxweynaha ismaamul goboleedka tigreega ee dalka itoobiya falanqeeya dhanka dhaqaalaha ah ayaa sheegay in abwaabka kooxda riddada soomaaliya ay ka wado magaalada muqdisho uu sababay sicir barar xooggan oo soo wajahay bulshada ku dhaqan magaaladaas qaraxyo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in safaarado iyo hay-ado ka tirsan riddada ay luunsadeen lacago malaayiin dollar ah munaasabad lagu soo gebagabaynayay xamlada irshaad luumha ilaa sabiili rashaad ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose shil gaari oo sababay khasaare nafeed oo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo hiiraan ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan hogaamiyaha cusub ee jabhadda t b l f ayaa soo saaray amar uu xilka uga qaadayo madaxweynaha ismaamul goboleedka tigreega ee dalka itoobiya haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka xaarta abduqaadir waxaa sii xogeystay khilaafka ka dhexeeya jabhadda xoreynta qowmiyadda tigreega ee dagaalada culus la soo gashay dowladda etoobiya ee uu hogaamiyo abiy axmed war-saxaafadeed ka soo baxay hogaanka kooxda t b l f ee lagu eriyey dhammaan madaxda maamulada gobolada iyo degmooyinka waqooyiga etoobiya ee uu horey u magacaabay getajo reda oo ahaa madaxweynihii kumeelgaarka ee ismaamulka tigreega debreson gebre mikail oo ah saliibiga dhowaan loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha kooxda t b l f ayaa war uu soo saaray ku sheegay in gatajo uusan waxba magacaabi karin islamarkaana laga saaray xubinnimada kooxda warqad loo qeybiya xafiisyada kala duwan ee waaxaha maamulka ayaa lagu faray in aysan wax macaamil ah la yeelan karin madaxweynihii hore ismaamulka tigreega jabhadda t b l f ayaa hadda u kala qaybsan laba garab gatajo reda ayaa noqday wakiilka abiy axmed ee gobolka wuxuuna taageero ka helayaa saraakiil ciidan oo la baxay ciidanka difaaca tigreega oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan t d f kala qaybsanaanta cusub ee soo kala dhex gashay jabhadda tigreega ayaa sababi kartaa dagaal daakhili ah oo mar kale dib uga qarxa waqooyiga etoobiya cidda keliya ee khilaafkan cusub ka faa'iideysa ayaa ah nidaamka abiy axmed oo colaad gaamurto ay kala dhexayso t b l f waad mahadsantahay xaaris falanqeeya dhanka dhaqaalaha ah ayaa sheegay in boobka kooxda riddada soomaaliya ay ka wado magaalada muqdisho uu sababay sicir barra xooggan oo soo wajahay bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo eegaya axmed maxamed oo ah falanqeeyo dhanka dhaqaalaha ah ayaa ka hadlay boobka dhaqaale uu magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka wado murtad xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin bulshada caasimadda muqdisho ayuu sheegay inay tahay mid aada u liidata badina dadka shacabka ah aysan awoodin inay helaan nolol maalameedkooda xukuumadda murtad xamse cabdi bare ayuu sheegay inay ku faantay in lacago baad ah oo dheeraada ay kusoo rogtay guryaha magaalada muqdisho taasina ay keentay in kumanaan qoysas ah ay sicir barar bahsan wajahaan madaxweynaha wuxuu halkaa kaga hadlay laba qodob waxaan ka soo qaadanayaa qodobka oo kaga hadlay korarka shanta maaragtay ay keentay oo uu yidhi waxaan bil gudaheed soo xarootay hal milyan oo ka soo xarootay guryaha ijaarkooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay arrintaasi ma ahan daqli soo xarood waa sicir barar aad ka hirgelisay magaalada muqdisho waxayna u dhigantaa toban kun oo reer oo mid walbaa huba boqolkii dollar oo bishii cuni lahay laga qaaday oo bil qaday taas maxaa haddana ka muuqanaya oo aad ku sheegtay meesha inuu adiga iyo ra-iisul wasaaraha wasiirka maaliyaddu inii dhigay recitation oo inkugu caddaynayo tirada lacagta soo xarootay taasoo ka bilaabatay bishii hal milyan meesha ay ka ahaan jirtay lix boqol oo kun taasoo macnaha taargetkeedu yahay sanadkii inay soo xarooto labayo toban milyan ilaa labaatan milyan oo ka soo xaroonaysa gobolka Mana- banaadir dhinaca kirada guryaha u fiirso arintaas iyada ah ma ahan daqli soo xaroonaya madaxweyne xasan ee waxay tahay sicir barar laga abuurayo gobolka banaadir marka bo- bo- halka milyan ee labayo toban marka lugta labayo tobanka milyana haddaad isticmaasho garaafka uu kuu keenay ee ah strandland garaafka waxaa ka mid a boqolkiiba toddobaatan inay dadka muqdisho aysan awoodin inay hal mar wax cunaan in badanna arrintan waa kugu celceliya boqolkiiba siddeetan dadka muqdisho inay qabaan cudurro u baahan daaweyn iyo isbitaallo ay la tacaalaan oo aysan haysan dhaqaalahooda boqolkiiba labo inuu kordhay dabjiifka iyo tuugsigo boqolkiiba lixdan inuu hoos u dhacay guurka magaalada muqdisho dhaqaale la'aanta ka jirta gobolka banaadir oo dhallinyarada haysa awgeed waxaa bandhiga ka mid ah oo dowladdu ay noo soo dhigtay ma ahan inay warshado dhistay inay magaaladan magaalooyin kale biyo geysay ma ahan inay lacag soo kaxaysay waa waxyaabo aan ahayn masiir dowladeed oo nin guri ku xiran oo wasiirka maaliyadda ahi oo kaga hadlay qoraal isagu oo damacsan yahay oo uu ka soo qaaday world bankiga IMF-ka iyo hay-ado kale oo aan qusaynin waddankan iyo dhaqaalihiisa kooxda radyada soomaaliya ayaa sii kordhaysay dhibaatada ay ku hayso shacabka magaalada muqdisho sida burburinta guryaha iyo xoog kula wareegidda dhulalka ay leeyihiin dadka shacabka ah iyo lacagaha baadda ah ee sida xoogga ah uga qaadaan maatida magaalada muqdisho mahadsanid walaalka caliyeere qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga baay wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu xalay qaraxyo la beegsadeen laba guri oo gudaha magaaladaasi ku yaalla oo ay leeyihiin laba sarkaal oo ka tirsan maamulka ashaara dirarka isku magacaabay koonfur galbeed qaraxyada ayaa burbur xoogan gaarsiiyey dhismaha labada guri iyadoona dhawaqa qaraxyadaasi si aada looga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo habeen hore ayay ahayd markii mujaahidiintu dagaallo culus ay ku qaadeen laba xero oo maleeshiyaadka murtadiinta kaga sugan yihiin gudaha magaaladaasi mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in safaarado iyo hay-ado ka tirsan riddada li ay lunsadeen lacago malaayiin dollar ah walaalka xaarta abduqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya murtadka lagu magacaabo axmed ciise guutaale oo ah hanti dhowraha kooxda riddada ayaa xilli uu shir jira id qabta waxa uu ku sheegay in safaarado iyo hay-ado ka tirsan murtadiinta ay luunsadeen lacago malaayiin doolara sida warka u dhigay lacagtan uu ku sheegay inaysan kusoo dhicin qasnada kooxda riddada islamarkaana la musuq maasuqay ayna luunsadeen safaaradaha kooxda riddada ee dalalka kenya sacuudiga iyo hindiya safaaradahan ay ku eediyey in ay luunsadeen lacag dhan saddex milyan oo dollar dakhli ay qabteen saddex safaaradood qunsuliyad guud iyo laba hay-adood ayaa lagu isticmaalay isla goobtii lagu qabtay ka hor inta aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda sidoo kalena aan lagu muujin warbixin maaliyadeedka uu soo gudbiyo xafiiska xisaabiyaha guud hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli hogaanka kooxda riddada ugu horeeya guurguurtay ee kooxdaba heerarkii ugu sarreeyay marsiinayaan mowjadaha dhaca iyo baadda ay ku hayaan shacabka sheekadun waxaa isla sii dhaaftay loonsashada iyo musuqa gudaha kooxda riddada waxaana gaartay kordhinta cashuuraha iyo in xubnaha murtadiinta mid weliba uu lacago dheeraada kusoo rogo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho mahadsanid xaarif munaasabo lagu soo gebagabaynayay xamlada irshaada lumaha ilaa sabiili rashaad ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose siduu warbixintan ku hayo walaalka bashiir muxidiin aw ayman xamladii ay bil ka hor ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dhowaan lagu soo qatimay degmada jamaame maamulka wilaayada ayaa si toosa u iclaamiyey in gebi ahaanba lasoo afmeeray xamlada taasoo muddadii ay socotay ay si weyn ugu wada faa'iidaysanayeen boqolaal kun oo ka mid ah bulshada degta deegaanada iyo degmooyinka wilaayada jubbada hoose xafladdii lagu soo xirayay xamladii dacwiga waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin marti sharaf kala duwan oo ay ugu horeeyaan mashaa'iqda iyo qeybaha bulshada oo sidoo kale xaadir ahaa madashii lagu soo gebagabeynayay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad kelimaad kala duwan ayaa la soo jeediyey oo ku saabsanaa xamlada deegaanada la gaarsiiyey iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayay lajnada intaa ka koobnaaday wuxuu u hirgeliyey in ay ka bilowdo muxaafada maanta aynu taagannahay ee muxaafadka jamaame ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligii lajnadu waxa ugu horey qabanaysay eheday inay la fadhiisata maamulka muxaafadada gaarsiiso kadibna sidaasoo kaleetood ay u marto dabaqaadkii bulshada qaybihiisii kala duwanaa allah jala wacalaa marka wuxuu noo hirgeliyey inaan la kulanno sharaaicda mujtamaca bulshada muslimka ah ee intaa degan waxyaabaha lagala hadlayay waxay ahayd xaqiiqdii duruus aad iyo aad u qiimo badan quluubtoodana aan rajaynayn insha allahu tacaala inay saameyn ku yeelata waxaa ugu horreeya alwalaa walbaraa waxaa laga hadlaayay aathaaru dunuubi walmacaasi waxaa laga hadlayaa difaac can caraadi lmuslimiin waxaa sidoo kale goobtaas iyagana hadal ku lahaa culimaaudiinka wilaayaadka islaamiga iyo nuqabada wilaayada jubbada hoose runtii xafladan ikhitaamku ah xamladii socotay ee magaceedu uu ahaa irshaad ulumma aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo wilaayada jubbada hoose runtii xamladan waxay ahayd xamla dacawiya waana laga faa'iidaystay wakhti loo baahnaana way dhacday ummad badan way ka faa'iidaysatay ilaahay baa ku mahad subxaanahu wa tacaala waxyaalo badan baa ummadda lagala hadlay iyo mawaadiic badan ilaahayna waxaan rajaynayaa subxaanahu wa tacaala ummadda inuu ilaahay uu ku badbaadiyo si wadajir ayaa xamladaas loo qaaday maamulka gobolka guddigaas u saaray iyo maamulka degmooyinka iyo culamaau diinka iskaashanayniyo odayaasha muddo soddon maalmood ayaa xamladaas ay socotay ilaahayna waa suurtageliyey waxaa lala kulmay maalintii lagu dhawaaqi iyo maanta waxaa u dhexaysay wax badan oo ka hergelay oo laga saaray deegaanka ay ka taliso walaayada jubbada hoose waxaa ka mid ahaa moobeeladii bacyaal wixii nala faro badan wax badana ka dhaqangalay ugu dambeenna waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobolkan inay u diyaargaroobaan fulinta waxyaabihii la iska mamnuucay iyo suulinta munkaraadka maanta labaatan iyo labadii bishii safar kun afar boqol afartan iyo lix waxaan joognaa xamladii noo soo bilaabatay labaatan iyo labadii bishii koowaad muse muxaram xamladaas oo ahayday magaceeda irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedan uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi oo soddonka casho ahayday oo aad u yarayday lajinadii loo hil saaray intii ka sheekaynaysay oo ay soo mareen wada dareemayseen barnaamijkaas inaan tanfiidinno oo aan fulinno diyaar ma naga tahay walaalayaal allaahuma fashhad ilaahay subxaana wa tacala markaa taba ka yahay waxaa marka la doonayaa inaan dhagangelino ilaahayna waxaa weydiisanaynaa jalla wacalaa in noo fududeeyo xamladan ayaa muddadii ay socotay waxay mas-uuliyiinta wilaayada oo ay ugu horeeyaan waaliga iyo garbihiisa shaqo ee makaatiibta wilaayada ay bixiyeen juhuud dheeraad iyo dadaal xoogan waxayna xoogga saarayeen sidii dadka uga gudan lahaayeen dacwada islaamiga ah marka laga soo tago ammaanadii xarakiga ay u gudbinayeen qeybaha bulshada intii lagu guda jiray kulamadii qabsoomay sidoo kale waxaan la hilmaami karin dowrkii xoogganaa iyo kaalinkii iftiinkeeda uu hareeyey qulubta muslimiinta iyo qeybaha bulshada wilaayada jubbada hoose taas oo ay ka soo baxeen masaabiixda cilmiga iyo culimmada ahlu sharafka ah ee uu allah ku karaameeyey ku dhex noolaashaha wilaayaadka iyo in ay cilmiga rabbaaniga iyo waxsheega ku dhex fidiyaan bulshada muslimiinta ah xamladii soo idlaatay waxay dhinacyada maamulka iyo sidoo kale bulshadaba u ahayd dhaxal aan la dheelsan karin iyo dhayman ay fursadiisu ahayd mar qura taasoo ay dareemi karaan keliya dadkii u dheg nuglaa duruusta kelimaadka iyo wacyigelintii ay jeedinayeen culimmada iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid abo iman shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari cazaam carafaad ayaa siyaama qaadaya warbixintan wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ku waramaya in shil khasaare geystay uu ka dhacay duleedka magaaladaasi shilkan ayaa waxaa galay qoys soomaaliyeed oo ka koobnaa ilaa iyo siddeed ruux waxa uuna si gaara uga dhacay deegaanka karin waxaana shilkaasi ku dhintay hal ruux oo dumar ah iyadoona ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex carruur oo kale qoysan shilka gale ayaa waxa uu ka yimid ingiriiska waxayna kasoo baxbaxeen deegaanka xiddo iyadoona ay doonayeen inay dib ugu laabtaan dalka ingiriiska shilkan ayaa imaanaya iyadoo tirikoob uu kasoo baxay maamulka siciidani lagu sheegay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay deegaanada maamulka puntland ay ka dhaceen ilaa iyo siddeed boqol oo shil shilkan waxaa ku dhintay afartan iyo shan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol siddeetan iyo siddeed qof oo ay ku jiraan boqol iyo sagaal dhaawacyo culus ah islamarkaana ay ku baaba'een ilaa iyo labaatan iyo toddoba gaari mahadsanid cazaam bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee wilaayaadkaasi ka socota cismaan axmed ubow aynu ku horumarno iyadoo heer gabagabaha ay soo gaartay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexena ay ahayd halkii ugu horreysay ee xamladu ay ka bilaabatay maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa gaaray ilaa iyo soddon iyo laba tuulo oo ka mid ah deegaanada laga maamulo degmada jilib waxaana deegaanadaasi ka mid ah aaga hargeysayare sidoo kale deegaanada ku dhowdhow beleduraxma iyo deegaano kale oo dhammaanba dacalka ku haya webiga jubba guud ahaanba dhowr iyo soddonkaasi tuule ee maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxa uu gaarsiiyey xamlada iyadoona bulshada ku nool deegaanadaasi lala kulmay lana gaarsiiyey waxyaabihii ay ku saabsaneed xamlada sheekh cabdiwaaxid waxa uu ka mid ahaa culimmadii qaybta ka ahayd kormeerka lagu tagay deegaanadaasi wuxuuna wacdiyey boqolaal ka mid a qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanadaasi macaasi haddaad gasho dhibaatada ay keensan iyo cuquubada horta cilmigii waa lagaa hoojin maxaa yeele cilmigu waa nuur ilaahay quluubta u geliyey macaasidana nuurkaasayba demin isma keenayaan qof kasta intuu ka dembi badan yahay ka cisyaan badan yahay xagga cilmigu waa kaga liitaa midda labaad xirmaanu daacaw ayadana qofka xumaan iyo dunuub iyo macaasidiisa ee baad waxaa laga joojinayaa ee daacada waa laga joojin jamaacada idh waxaa kaloo dunuubta cuquubadeeda ka mid iyo aathaarta ka dhalata waxa weeye qofka hadduu macsiyo sameeyo qofka bini aadamku waa addoon ilaahay baa addoon u yihi intaa alla aad caabudi sharaf baad leedahay laakiin maalintii alla aad ku caasiso dembi aad gasho horta waxaad noqon wax liitow isha ilaahayna waad ka dhacday qaymo malhidwo idan dhibaatadaas ayay keensan waxaa ka mid cuquubaadka ka dhasha dunuubtii macaasida caqliga iyo garaadka yay fasaadin qofka hadduu xumaan sameeyo wax wanaagsan iyo wax kale maba kala yaqaanaba wax sahlan maaha waxa weeye dunuubtii macaasida la sameeyey waxaa laga yaabaa dhulka inay saamayso noocyo oo fasaad oo biyihii ayba go-aanba oo beerihii wax ka soo baxa la waaya oo gurihii ay baaba'aan dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabad eydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanadaasi ayaa kulamada kadib waxa ay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee landalus iyagoona faahfaahin ka bixiyey xamlada iyo weliba sidoo kale qaabka ay ku soo gaartay waxaan kasoo faa'iidaysanay faa'iidooyin fara badan oo ay ka mid tahay alamru bilmacruuf wannahyi can almunkar maanta may ku wada kulannay tuulada fargurow anagoona ku socodo tuulada manyaasa sidii moobeelada waaweyn ah iyo dharka oo nabka ah iyo dharka sawirada ka dheganya waxaa ka mid ahayd dowladaas duruuso aan ku qaadanay alamru bilmacruufi wanahyi can almunkar mowduuco kale aan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa aaathaaru adunuubi waalmacaasi iyo cawaaqibiha waxaa kaloo ka mid ah xijaabaha asturka sidaa daraaddeed marka ikhwaani lama soo koobi karo faa'iidada aan meesha aan ka helnay soddonka tuulo meelan onoko kologni eena ugaasintiyo nabadoonadiyo eena amiiryaalsho dacwadiyo maysinka ballanqaadnay ina unna qaadanay iyo maadaama may xamlo ana qaadanay insha allah bilahi kareem walaadana inshaanta xamlada qaadanay wilaayada waxayna inshaanta anaga gaarsiino sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa lagu wadaa in wejiga koowaad ee xamladu ay soo dhammaato sidoo kale wilaayada hiiraan ayaa xamladaasi waxay uga socotaa sidii looga talagalay yaasir maxmed ayaa warbixintan ka diyaariyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa toddobaadkii labaad si dardar leh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxayna lajnada xamlada si ay u gutaan waajibaadkooda gaareen deegaanka helo bannaan oo ah deegaan hoostaga degmada halgan ee wilaayada hiiraan waxayna halkaasi kula kulmeen gaadiidleyda iyo ganacsatada deegaankaasi gaadiidleyda iyo ganacsatada deegaanka helo bannaan oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay iyagoona intaasi raaciyey inay dhaqan gelinayaan qodobada ay xamladu xambaarsan tahay waxawaaye aniga waxaan nahay degmadaan ka tirsanayo waxawaaye xaafadada halgan waaye dacwadana soo gaartayna waxawaaye irshaad ulumati ilaa sabiiri rashaad shacabkana waxawaaye kullukum raacin wa kullukum mas-uulin aan raaciyati waxaa nagala mamnuuco nagala reebay garaafyada waaweyn mara digaaga bax oo dhan internetka mukaadaraadka noocyadiisa kala duwan ayaa nagala reebay waana qaadanay waana ku amalfalayna insha allah waxaan joogaa ala banaan waa qaadanay ha waa qaadanay waa dhaqangelinayna ha si fiican waana soo gaartay waana qaadanay haddaan nahay bulshada deegaanka hoostaga halgan degmada halgan walaal marka horeento magacayga maxamed madi abikara lidhahaa deegaanka aan joogana waa hela banaan waxayna hortagtaa muxaafadada degmada halgan shaqadeydana waa ganacsato waxaan ka tirsanahay ganacsatada tuulada xila banaan waxaana soo gaartay xamlad dacwi ah magaceeda uu yahay irshaad lumma ilaa sabiili rashaad oo maaragtay shicaarkeedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati xamlada dacwiga ah waxaana looga hadlay mamnuucaad oo ay ugu horeyso taleefanada waaweyn ee maaragtay la silaaxaya meel walba ay ku yimaadiin in la diiday aan lasoo gedi karin aan maaragtay la isticmaali karin wilaayada aan lagu dhaxayn karin sidoo kale waxaa nagala reebay diishka in la isticmaalo oo guri la keento ama maaragtay lasoo dhaweysto sidoo kale waxaa nagala reebay internetka iyo maaragtay wixii markaa la xiriiro o dhan waa nagala reebay waxaa nagala reebay mukaadaraadka noocyadooda kala duwan meel walba ku yimaado mukaadaraad iyo wax walba muskiraadna waa nagala reebay waxaa nagala reebay bacyaha wax walba ay ka kooban yihiin bac kafiif iyo bac madow labadaba waxay yihiin waa nagala reebay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan oo wilaaye maaragtay naga fikerayso oo maaragtay xamladan dacwiga ah ee diinta ku saabsan maaragtay dadkeeda ihtimaam ku siinayso annagana si guud wixii naloo keenay waan qaadanay waana soo dhaweynay waana dhaqangelinaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo xamlada irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad oo ka kooban shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aadah kaga socotay wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayadu u xil saartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayadu wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu